asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh mudanayaal iyo murweynba halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya waxaa maanta madasha marti inoogu ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee maamul goboleedka jubbaland state of soomaaliya jaamac fariid bile yalla wasiir kusoo dhawow madasha sheegista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee dhegeysanaya waan salaamayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa oday iyo gabadh wiil iyo isnaan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waan idin salaamayaa waxaana idin leeyahay dhammaantiin barasho wanaagsan inta i taqaana iyo intii aanay aqoonba salaan kadib waxaan u mahad celinayaa axmed iyo farxaan oo aan gruubka ka aqaano hadda qayb weyna ka qaatay inay bulshada soomaaliyeed ee khadka ku jira ee aanan is aqoon in aanu isbaranno oo aan gudbiyo wixii fekerkeyga ah ama siyaasad ahaan iyo horumar ahaan siiba jubbaland oo aan matelayo in aan qayb weyn ka qaato kuna qanciyo dadka fikirka iyo hamiga aan ka qabo anigu waddanka anigoo laftaydu ahaa muddo toddobiiyo toban sanaha ka maqnaa jubbaland ama kismaayo ama soomaaliya oo dhanba ha jirto inaan marmar tegey laakiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay barasho wanaagsan waad mahadsan tihiin
aad iyo aad baad umahadsan tahay mar labaad sacaadka wasiir jaamac aan idinku celiyay wasiirka warshadaha iyo iyo ganacsiga ee maamul goboleedka jubbaland state of soomaaliya oo maanta marti inoogu ah madasha lixdanka waxaa inoo waraysiga inoo qaadi doonaa anigoo ah farxaan axmed nur insha allahu tacaala waxaynu niminka gudagelaynaa su-aalihii jalla wasiir waxaad ka tirsan tahay maamulka jubbaland waxaana filayaa inaad ku sugan tahay magaalada xarunta waaya kismaayo si kooban guud ahaan ammaanka horumarka maamulka arrimihii doorashooyinka waxyaabaha ka socda jubbaland gaar ahaan city of kismaayo adoo soo koobaya noo guud mar
waad mahadsan tahay farxaanow dhammaan bulshada dhegeysanaysana waan u mahad celinayaa haddii aan soo koobo intii karaankay ah jubbaland siyaasad ahaan maamulkeedu waxaan ku tilmaami karaa aada iyo aad buu sida uu curdinka ugu yahay ugu fiican yahay nabadgelyaduna aada iyo aad bay u fiican tahay lama soo koobi karo runtii waxaan hadda idiin tilmaami karana ma aha tusaale ahaan anigu ka fariid ahaan anigoo wasiir ah ma gaadhiga darwal way wadaa laakiin wax staafa ma qaato meel kastoo aan ka tegayaba magaalada kismaayo taasuna waxay ku tusaysaa nabadgelyadu heerka ay gaarsiisan tahay gobollada kale siiba federaalka iyo puntland dadka ka yimaada ee ama maamul ah ama shacab ah aada bay noogu ammaanaan arrintaa iyada ah wayna la yaabaan marka xagga amniga ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa aada iyo aad bayna u fiican tahay magaalada markii aad soo gelayso ama airport ka soo gal ama dhulka ku soo gal waxaad kusoo gelaysaa haddii aan hore wejigaaga loo aqoon in lagu sameeyo damiin oo qof uun magaalada ka mid ah damiinkaas kuma salaysna qabiil in address lagu sameeyo si amniga loo sugo haddaad airport kasoo degayso waa sidaa detailskaaga la qorayaa kayroofka ciddaad ku socotaa la qorayaa soomaali i qabiilkaad qabta ka ahow laakiin waynaad leedahay meel lagu raaco haddaad magaalada guri ka karaysanayso sida si leeg labada min baa lagaa qaadayaa qabiilkay doonaan ha ahaadeen ama ganacsataa ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen ama isna ha ahaadeen taas ayaa waxay noo suuro gelisay in ay sugnaato nabadgelyada jubbaland taana siyaasaddaana waxaa la yimi maamulka marka arrinta nabadgelyadu ta sugtay ee qayb ka qaadatay waa taas lama helo sida ka dhacda caasimadda muqdisho gaari iska qarxaya sababtoo ah wixii markii horeba bay kantaroolan yihiin jaaniskaas wax lagu diyaarinayana ciidanka nabadgelyadu ma bixiyo inkastoy dee kooban tahay oo aan laisla mid dhigi karin caasimadii waddanka iyo kismaayo haddana laamaha ammaanku aad bay arrintaa uga shaqeeyeen waana ku guulaysanay insha allah waana ku ammaanaynaa dadka kale soomaaliyeedna inay nagaga daydaan arrintaas waa ku baraarujinaynaa haddaan usoo gudbo xagga horumarka runtii horumarku hadda wuxuu ku xidhan yahay nabadgelyada inkastoo gobolladii ama degmooyinkii jubbaland ka koobnayd qaybo ka mid ah aan dhul ahaan la mari karin haddana meel fiican bay wax noo marayaan oo inta dawladdu ay ka joogto meel kastay ka tahayba jubbaland waxa weeye nabadgelyo ayay dadku haystaan ha jirto in waddooyinka qaarkood xidhan yihiin taasna insha allah waxaan ku guda jirnaa in aanu si habsami leh bilaha soo socda aanu insha allahu tacaala uga baxno waddankuna uu isu furmo xagga horumarka dekedii way shaqaynaysaa waddadii kenyana waa noo furan tahay oo baabuurta waa u baxdaa dadkuna waa ka yimaadaa dhaqaalaha kismaayo ama jubbaland intiina soomaaliyeed ee maanta ay dhegaysanaysa haddii aad og tihiin iyo haddii aydan ogeynba waxaan jeclahay inaan wax idinka taabto ilaha dhaqaalaha ee jubbaland ay ku tiirsan tahay waana nimco ilaahay gooni u siiyey jubbaland waxaa ku taalay warshado aada u fara badan oo la dhisay xilligii dowladdii soomaaliya dhacday laba sagaashan iyo kowdii ilaha dhaqaalaha haddii aan wax idinka taabto jubbaland waxaa ku taalay warshadii hilibka warshadii hargaha warshadii kalluunka warshadii sonkorta warshadii korontada oo baar dheera ahayd oo loogu talagalay soomaaliya oo dhan in intaa biyo laga dhaliyo dib loo habeeyo warshadii maacuunta oo lafaha xoolaha laga samayn jiray marka warshada kismaayo ay borses garayso ee hilibku wixii lafee soo hadha maacuun baa laga samayn jiray warshadii sigaarka iyo taraqa somali furud oo ah meeshii ugu weyneyd ee dhulbeereed ah ee laga dhoofiyo mooska soomaaliya xaruntii ugu weyn waxay ku taalay jubbaland bay ku taalay kismaayo ku taalay waxaa intaa dheer xoolihii oo afartii noocba leh sida geelii adhigii lo-dii iyo kalluunkii waxay jubbaland caan ku tahay kalluunka ugu qaalisan dunida oo la yidhaahdo shilibtiis oo laga helo webiga iyo baddu meesha ay iskaga daraan marka waxaan filayaa ama aan aaminsanahay jubbaland in ay degaan qabaa'ilada soomaaliyeed oo dhan in hadda baarlamankeeda iyo gulaheeda wasiiraduba ay ku kooban yihiin soomaali qabiil kasta in laga helayo majoritygooda taas waa mid ilaahay mahadi ka gaadhay siyaasad ahaan haddaanu nahay maamulka jubbaland ma jeclin mana ku fakerayno mana fulinayno inaanu dadka soomaaliyeed kala hayb socono ama aanu idhaahno hebelna waa u dhashay jubbaland hebelle uma dhalan waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ilaha dhaqaalaha ee ilaahay ku manaystay jubbaland state in ay u furan tahay qof kasta oo soomaaliya ama ha ku dhasho lowyacaddo ama ha ku dhasho raas camboni ama raas casayr in ay u furan tahay in uu yimaado jubbaland oo uu hantidiisa iyo maalkiisaba keeno horumar wixii naloola yimaadana aanu gacmo furan kusoo dhaweynayno weliba haddii aan ahay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha waxaan hadda diyaariyey oo aan rabaa insha allahu tacaala baarlamanka inaan horgeeyo dhammaan shuruucdii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan u astaynay dhul warshadaha ah iyo dhul real estate ah iyo dhul beereed intaba wixii investors ah ama soomaali ha noqdeen ama ajunabi ha noqdeen in ay nagala qayb qaataan gacan adagna aanu ku qabanno qof kasta oo soomaali ah oo raba inuu maal gashado jubbaland in aanu gacan wanaagsan kusoo dhaweyno facilitationna aanu u samayno ama amnigiisa ha ahaato ama maalkiisa ha ahaato inaan lagu shorfalin marka haddaan idiin soo koobo waxaan idinku baraarujin lahaa ummadda soomaaliyeed ee i dhegaysanaysa meel kastoo ay joogaanba inta khadka ku jirta hadda iyo intii codkayga maqashaba in ay kusoo dhawaadaan jubbaland dad dalna waxaa wax ka bedela waa dadkiisa wax kasta oo la qabto maanta waxaa ugu weyn iskaashi ama dhaqaale ha ahaato ama waxbarashada ha ahaato ama horumarinta kale ha ahaato waxaan jeclaan lahaa oo aan idiin ballan qaadayaa shaksi ahaantayda iyo ka maamul ahaan labadaba in aad ku soo dhiirataan haddaad tihiin qurbajoogtii soomaaliyeed jubbaland state ama gobollada kale oo soomaaliya qofku joyceka isagaa iskale marka intaasaan idinku soo koobaya warbixinta jubbaland aad baad umahadsan tahay waana kala guddoonay si wacanna waa fahanay sacaadat alwasiir warbixintaa dheer oo ku saabsan arrimaha horumarka iyo maalgashiga iyo warshadaha iyo caynkaas haddaba aan ku noqono arrinta dhinaca ammaanka waxaad carab ku dhufatay magaalada kismaayo ammaankeedu in laysku hadlayn karo boqolkiiba boqol waxaynu ognahay maamulku intii muddo ah uu jiray oo iminka dhowr sannadoodba ah shan lix sannadood sidii or kismaayo docna uma dhaafin deegaamadii kale maamulku ma gaadhsiisna dhankii maga wadanka ama magaalada aan idhahdee looga baxo sida gobolkii jubbada dhexe oo kale waynu ognahay waxaa nimankii madaxa duubnaa baa gacanta ku haya gobolka jubbada hoose qaybo badan oo kamida maxaa maamulku magaalada u dhaafila yahay oo hortaagan deegaamada maqan inuu xoreeyo waa maxay sababta ugu weyn hortaagan
arrintaas waxa weeye dadku wax waliba waktigooday yimaadaan munaasibka ah jubbaland markii ay maamul goboleedka qaadanaysay waxa weeye caqabado badan ayaa hor yaalay oo ah qabaa'ilada dega ee soomaaliyeed oo aan isku dhinac u jeedin waxaa dhacday dib u heshiisiin ballaadhan oo madaxweynuhu uu u fidiyey dadka soomaaliyeed saddexdii sane ee hore waxaa jiray toban wasiir oo midkiiba dhowr wasaaradood la rabo inuu socodsiiyo waxaa kale oo jiray in dee aan dawladdii rasmiyan kumeel gaar bay ahayd aysan rasmiyan u dhisnayn saaad og tihiinba caasimadda jubbaland loogu talagalay kismaayo waa kumeel gaar waa magaalo ganacsi bu-aalay ahayd duruufo jira awgood ayaa loo tegi laayahay wax kastaana waxay u baahan yihiin isticdaad iyo ku talagal dagaalkuna maanta sidii hore la moodayay maaha waxay iska jirto in wax la buunbuuniyo laakiin arrimihiina hortaagnaa hadda waxaa la dhisay dawlad kumbuleed ah screenka qabiil kasta oo soomaaliyeed uu soo gelayo taasi waxay fududaynaysaa sida aad u og tihiin nasiib darro weyn ayaa waxay ku dhacday soomaaliya oo dhan guud ahaan adduunyada lama arag maamul ama dawlad lagu dhisayo qabiil laakiin innagu sharciyan taasaynu qaadanay waxa wax badan dib u dhigay oo habsaamiyey maha cudud la-aan waa ciidamadii iyo qabaa'iladii sidii laysu qaabilsiin lahaa dawladdii marka hadday toban wasiir tahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo cid bay u badan tahay laakiin hadda dawladdii waa la dhammaystiray saddex bilood bay dhisan tahay ama afar bilood oo adigu wax dhiman dhammaan xarumihii wasaaradaha hadda gacantaa lagu hayaa waxna waa dhammaystirmeen waana shaqaynayaan sidaa darteed waxaa hadda la bilaabayaa howlgalkii caqabadda marka farxaanow na hor taagnayd waxay ahayd dadka soomaaliyeed ee soo- ku nool jubbaland oo aan markii hore israacsanayn laakiin hadda heshiiskii u dambeeyey wuu dhacay dawlad baa lagu soo dhisay qabiil kastaa iskriinku iska arkay waanu ku qanacsannahay insha allahu tacaala bilahan fooday nagu soo haya oo weliba bishan dhexdeeda ah waxaanu rajaynaynaa inaanu xoreyn ku samayno dhammaan dhulka naga maqan diyaar garowgiina waa noo dhammaystiran yahay waana ku jira jirnaa insha allahu tacaala in hawshaas ay noo fusho waa ka baxay aad baad umahadsan tahay sacaadka alwasiir waa jawaab wanaagsan weeye waafiya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya maantana waxaa inooga casuuman wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamul goboleedka jubbaland state of somalia mudane jaamac fariid halkii baynu kasii wadanaynaa su-aalaha arrimihii doorashooyinka waynu ognahay qabanqaabadoodu jubbaland inay ka socotay guud ahaanba soomaaliya laga filayo walow dadku sidii ay filayeen aanay u cagabadnayn haddana jubbaland sidoo kale qoondooyinkii bay kamid ahaayeen aqalkii sare iyo aqalkii hoose ayaa doorashooyinkooda gobolada qaarkood ka bilowdeen sidee bay arrimahaasi uga bilowdeen deegaamada jubbaland gaar ahaan kismaayo iyo agagaarkeeda warbixin ma naga siin karta
warbixin fiican baan idinka siin karaa waad mahadsantahay farxaanow haddii aan arrintaa doorashooyinka wax ka taabto jubbaland waxaa loo madasha ka soo baxay in ay leedahay afartan iyo saddex xildhibaan oo aadaya federaalka afartan iyo saddexdaa xildhibaan waxaa lagu soo xulay qabiil qabiilkii lagu soo xiray lagu keenay meesha waxaa weeye waxay ahaayeen qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku nool ummadda soomaaliya oo dhan meel kastay degto waanu guddoonay afartan iyo saddexdaa waxaan u malaynayaa communiteygaad kala socotaan oo hadda idinku noqon maayo cidda ay kala yihiin haddiise lay weydiiyo waa idinsii sharxi karaa annagu haddaanu nahay maamulka jubbaland ergadii barkeed waana soo gaadhay commissionerkii laga soo diray federaalka iyo commissionerkii ka socday jubbaland xafiis baa loo sameeyey meel baa la dejiyey allready saad idaacadaha ka daawateen qabaa'ilada qaarkood dadkooda waa soo xereeyeen inta dhimanna waa la sugayaa ha jirto caqabad ka taagan dadku say gudahooda waxusii qaybsan lahaayeen oo waxani waa siyaasad isku eris badan baa dhacaya waana wax sunatallaahi oo la wada marayo in la tartamo isqardabka iyo maaragtay kala eed deegashadu way iska imanaysaa laakiin waxaan jecelahay hadda gobolada waddanka soomaaliya lagama bilaabin ilaa iyo hadda laakiin jubbaland allready waa laga bilaabay ergooyinkii badbaa xeraysan inta kalena waxaa la sugayaa inay yimaadaan waadna dhegaysanayseen maalin dhaweyto oo habeen dhaweyto ay ka hadlayeen guddida doorashadu ee jubbaland ee federaalka ka timi iyo kuwa jubbaland labaduba in ay wakti u qabteen in lagu soo xereeyo ergooyinka hawshii annaga waa noo bilaabatay welina waxay noogu socotaa si wanaagsan intaasaan kaga baxay
aad baad umahadsan tahay sacaadka alwasiir waxaan doonaya wax kaasii weydiiyo isla su-aashan waxaad ka saqarisay tiro afartan iyo saddexa oo aadaya federaalka oo ka tegaya dhinaca jubbaland si kooban ma noogu kala qaadi kartaa aqalka sare inteebaa inteebaa aqalka hoose ah sideebaase dadku ay u kala qaad qaateen oo xataa ka wadaa deegaamo qabailka soomaalida qaarkood yacni si barxala ay u degan yihiin baa qaydo iyo yaare aada uga taagan yahay deegaankan oo multicultural ahna inuu kasii qaylo bataa la filayay laakiinse waxaa noocaasi weli kama soo baxin marka afartan iyo saddexdu sidee bay ka labada aqal u kala yihiin sideebaasi dadku ay u kala leeyihiin
afartan iyo saddexda haddii aan kuu qorsheeyo markii madasha xamar ay soo gebagabowday muqdisho lagu qabtay waxaa soo aaday jubbaland oo madaxweyne axmed maxamed islaan uu noo soo qaaday golaha wasiiradana uu u sheegay soddon iyo sagaal xubnood toban mareexaana toban ugaadeena iyo sagaal iyo toban ah qabaa'ilada kale ee soomaaliyeed waxaa dhacday in iskriinka laga waayay beesha harti ama dab harti oo ay ka mid yihiin baylkase awtable carab saalax harti degaan ahaana dad degan meesha ay yihiin su-aashaas waanu isweydiinay madaxweynaha waan weydiinay maxay ku dhacday arrintaas baan nili mudane madaxweyne madashii inaad ka soo qaado xildhibaanadii harti baa jooga kuwii carab saalax baa jooga leelkasaa jooga seey u dhacday in la yidhaahdo xildhibaan hartiyihii ama leelkasa ah ama awrtablaahi kama imanayo halkan wuxuu noogu jawaabay waxa la qaybinayay lixdan iyo kow ah four point five kii wax lagu qaybsaday puntland waxay istaagtay waxalaala wixii sagaashan iyo sideedii qabaa'iladii u ahaa daaroodka ee maamulka puntland samaystay xildhibaanadoodii oo afartana in puntland laga soo fulayo sidaa darteedna ay puntland qaadatay mas-uuliyiinta puntlandna la weydiinayo laakiin anigu haddaan ahay madaxweyne axmed maxamed islaan gar waan u yeelan waayey wixii haddii qabiil lagu qaybiyey qabiilkiina la yidhi xaggaasaa laga soo xulayaa intaa markuu noo keenay aniga oo hadda de ku hadlaya dadka meesha dega siba qabaa'ilka harti arrintii way noo yara maaragtay cunto ma weyday sababtoo ah degaankii waxaanu leenahay degaan ballaaran waxaanu leenahay maxaan ku dhacay xildhibaano waxaanu leenahay wasiiro sidaa darteed wafti baanu dirnay aniga ayaa waftida watay iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka waxaanu tagnay puntland waxaanu la kulanay madaxweyne cabdiweli iyo kabinetkiisaanu la kulanay waxaanu nidhi halkaasaanu ka nimi jubbaland mas-uuliyiintii jubbaland baanu nahay qabiilka harti ugu jiray qaybtii aad soo qaadateen waxaan u baahannahay dhaxalkii awoogayo ama aabbahayo inaan waxaanu ku leenahay ka helo runtii haddaan soo koobo muddo toban cashaa baanu meeshaa joognay madaxweynuhu wuxuu noogu jawaabay puntlandna waa state jubbalandna waa state puntland waxay leedahay afartan xildhibaan federaalka u aadaya jubbaland jubbalandna waxay leedahay soddon iyo sagaal xildhibaan oo u aadaya federaalka sidaa darteed wax nooga kiingu ah haddii aad tihiin reer jubbaland madaxweynihiinuna waa axmed madoobe xildhibaanana noogama kiingu aan arrintii runtii way noo cuntami weyday hadal badan dabadii waxaa naloo soo oggolaaday saddex xubnood iyadoo weliba nalagu xujeeyey in aanu dhex gallo qabaa'ilkii hartiga ahaa ama leelkase ahaa ama awtablo ahaa ama carab saalaxa ahaa isimadii baanu la xidhiidhnay waxaanu ku nidhi wafti halkaa ka timi baanu nahay waxaanu ka koobannahay daaroodka meeshaa dega waxaanu doonaynaa inna lagu ixtiraamo deegaankaas oo aadna siisaan xildhibaanadii aada four point fiveka kusoo qaadateen ee maamulka puntland soo qaaday ilaahay maxda ha ka gaadho warsangeli iyo laba xubnood oo majeerteena nuux maxamuud iyo ciise maxamuud odayaashoodii baa oggolaaday in ay aadaan halkaas iyagoo u danaynaya dadka deegaanka degan kuna qancay warbixintii aanu dhiibnay waxaa nasiib darro noqotay isimadii kale ama leelkasa ha ahaadeen ama awrtabla ha ahaadeen ama carab saalax ha ahaadeen ama dhulbahanti ha ahaadeen in aanu ka weynay in ay nagu soo daraan wax xildhibaana ah annagu markaa waxaanu doonaynay waa number si communicayga loogu bedelo baydhabo oo shirka dambe ka dhacayay waxaa halkaas adigu ka dhacday in aan nalala fahmin wixii aanu ka fikeraynay ama dadkii aanu u doodaynay aanu ka mid ahayn xuquuqdayadii in ay duudsiyaan teelihii aanu u tagnay aanu ka dhalanay waxaa marka noqotay inaanan iscambaarayn laakiin aanu naftayadii uun soo qancino deedna sidaa ayaanu dib ugu soo laabanay baydhabo markii laysugu yimi harti wuxuu soo qaatay saddexdaasaa kuminkeygii loogu daray waxaa kaloo jiray marka soddon iyo sagaal lagu daray saddex waa afartan iyo labo halka kalena bay baa soo wareejisatay siyaasad ahaan ayaa hal qabiil lagu soo tuuray meesha oo la keenay yaanan dhihin lagu soo tuuray ee lagu tashatay in la geeyo iyadoo istaraatiijiyadda lagu xisaabtamayo sidaas ayaa afartan iyo saddexdii communikeyga lagu baasmareeyey maantana ay ku noqonayaan xildhibaano kasoo gelaya jubbaland doorashadoodiina aanu u fadhino waxaan umalaynayaa arrintaasi wacan baad ufahanteen aad iyo aad baad umahadsantahay Marka, badan baanu fahnay.
aqalka sare sideed xubnood baa lasoo siiyey jubbaland aqalka sare sideedii xubnood weli ma aanan qaybsan waa authority uu iska leeyahay madaxweynaha axmed maxamed islaan insha allah taana waxaanu rajaynaynaa inaan wax qaylahay ka soo gaadhin oo aynan wax dhibi ka dhicin si hufanna loo qaybiyo aanuna sugayno qaybteeda sidii ay ku dhammaato annagoo u danaynayna bulshada ku nool jubbaland wax dhibaato ayna aynan ka iman doonin qaybtaas laguna qanci doono waayo waa joyce hal nin leeyahay authority-ga madaxweynuhu leeyahay lama qaybsan karno wixii tala bixinaynu ku leenahayna waa ka dhiibinaynaa waa ka baxay si wacan baan ufahanay sacaad wasiir dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaana maanta martiinoogu ah wasiirka warshadaha iyo ganacsiga maamul goboleedka jubbaland mudane jaamac fariid jaamac waa fahanay arrinka afartan iyo saddexda xildhibaan iyo qaabkii iyo wareegii dheeraa weli waad usoo marteen iyo aad iyo arrinkan golaha sare ee sideedda xubnood aad tidhi waa joyce madaxweynaha kiligii uu leeyahay qaab nooceeya kolley hadalhaynta waad haysaan ayaa lagu qaybinaya ma qabaayil baa salka loo saaraya sida xildhibaanada aqalka hoose oo kale ma degmooyin iyo caynkaasaa lagu qayb qaab sideeya baa lagu qaybinaya
wallahi kama hordhici karo laakiin wax muran weyni ka taagan yahay maaha sida xagga hadda eh, shirkii maalinta dhaweyto loo fadhiyey ee muranka badani ka dhacay sidii aada la socotaanba ee la isugu haystay xildhibaanada waqooyi galbeed aadaya ama sooliya sanaag aadaya ama maxaan ku idhahdaa e dadka la dega ku saabsan ee soomaaliyeed Eh, annaga hadda buuqaasu nama haysto waxaanuna rajayneynaa eh, inaanu ku salayno hadba tii ay noogu cudnato oo taladeedana aanu uga dambeynayno madaxweynaha haddii ilahay idmo
okay waa soo dhaweynaa iyadana insha allahu tacaala waa sugi doonaa maadaama u tahay authority madaxweynuhu si gooniya uu leeyahay qaabka uu doonana uu wax u qaybin doono insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wax dhibaata ay aanay kasoo bixin okay haddaan dhinaca kale arrimaha siyaasadda aan gudagallo ah, mr freed walow aad sheegtay inaad puntland tagteen oo u tagteen arrimaha dadka aad matashaan ee macnaha ka hawlgala deegaamada jubbooyinka siyaasadda puntland iyo jubbaland indhowaale sidii hore isku ahaayeen maaha berigii hore ceesh oo milix baa la ahaa wax badanama kala soconayn aad baa arrimuhu isugu dhowaayeen xataa marka la tago for example shirarka soomaalida ee sida madalaha muqdisho iyo baydhabo iyo meelaha lagu qabanayo always isku meel bay iska taagi jireen waxaadna modi jirtay inay isku dan matalaan laakiin indhowaale arrintu islaa way ka yara bedelan tahay oo waxaad moodaa tanaasulka jubbaland xaggeeda ka imanaya inuu always ka dabacsan yahay ka puntland ka imanaya kalaleexad siyaasadeed waa caynkee xidhiirka jubbaland iyo puntland sidaa weeye su-aashu
Ah, wallahi inta aan hadda ka ogahay xiriirka jubbaland iyo puntland eh, marka eh, xoogaha hoos loo daadegaya wax la falanqeeyo Eh, waa dad qaab ahaan marka soomaaliya la yidhaahdo four pointy five isu raacaya iyagu hal qabiil isku noqonaya Eh, ha jirto fikirka labada madaxweyne wax nin la toosan inay ninka kale xoogaa maslaxadi aysan ugu jirin laakiin labada shacab waxaan filayaa there is no difference ninka puntland jooga waa nin jubbaland jooga ka jubbaland joogana waa ruux puntland jooga siyaasadda labada madaxweyne ama labada si- ama siyaasiyiinta golaha wasiirada iyo ay hogaaminayaan madaxweynuhu ama iyo golaha shacabka waa laga yaabaa in ay jirto dee shaksi ahaan in la kala yeelan karo dana gaara marka danaha gaarkaana waxaan umalaynayaa inay labadooda ka dhaxayso laakiin ilaa iyo hadda wax saameyn weyna oo caqabada oo noo muuqata ama aanu buunbuunino runtii ma jirto waxaa jira ilka cabri wax la yidhaahdo soomaalida baabi'iyey dibna inoo dhigay runtii taasuna waa wax haysata ummadda soomaaliyeed oo dhan waana wax ku salaysan qabaa'il arrintaa qabaa'ilka aynu wax ku qaybsanay anigu ka fiker ahaan haddaan ahay maamulka jubbaland wasiir golihiisa wasiiradana aan ku jiro runtii ma soo dhaweynayo waxaan jeclaan lahaa soomaalidu in ay isku hal weji yeelato hal luuqada baynu nahay hal afa baynu nahay hal diina baynu nahay waad aragteen qurba joog baa tihiin marmar baa qabiilku wuxuu noqonayaa kalarka marmar buu qabiilku wuxuu noqonayaa timaha ma jilicsan yahay mise waa adag yahay marmar baa qabiilku wuxuu noqonayaa sanka dhuuban qofkana ma san ballaadhan yahay mise waa san weyn yahay bahashu hadday hoos usoo degto soomaalinimada dhaafto runtii karaamo badan kuma ogi idina waad ka dheragsan tihiin meesha ay inala taagan tahay maanta ama heerka ayna gaadhigtiisay laakiin anigu hadda haddii aan soo koobo labada maamul wax dhibaa oo ka dhexeeya ma jirto
aad ayaad umahadsan tahay waxa weeye mudane sacaadatul wasiir waxaan imikana u gudbaynaa dhinacan iyo federaalka iyo doorashooyinka iyo arrimaha jubbaland waxaa jirta deegaamada qaar in musharaxiin kasoo baxeen sidaa haba u badnaadeen muqdisho iyo agagaarkeeda caasimadda sidoo kale deegaamada kale oo sida puntland iyo waqooyi iyo qaar qurbaha ka tegaya iyo deegaamo badan baa waxaa kasoo ifbaxaya badyo musharaxiina oo qaarba meel ay salka ku hayaan oo cididabada ka riixayso ka jubbaland ahaan si kooban ma jirtaa musharax aad diyaar garaysan idinka wadamada ka riixaysaan oo aad doonaysaan inaad kaga qayb qaadataan doorashadan labada kun iyo lix iyo tobanka loo astiyay waddanka inay ka dhacdo
farxaanow waad mahadsan tahay horta waanu ku qasbannahay inaanu cid uun annaga horta wax musharaxiino ma taagna saan hadda aaminsanahay oo dee jubbaland madaxweynaheedii ma taagna oo ma uusan ihin candidate baan ahay dadka kale ee istaagayana ummadda soomaaliyeed baanu uga timanahay waxaanu ku qaabilaynaa ka maamul ahaan waxaanuna taageeraynaa kaanu ka aragno maslaxadeeda laakiin weli ma soo shaacbixin hadda aniguna idiin tilmaami maayo laakiin waanu ku qasbannahay inaanu taageerno musharaxiinta mid kamid a annagoo eegayna in aanu danahayaga jubbaland ama maamul goboleedkaasu uu u socdo si smooth ah waayo si aad ogtihiin federaal marka la yahay waxyaalaha ugu badan oo dhan waxay ku xidhmayaan dowladda federaalka ah marka siyaasad ahaan waanu jecelnahay inaanu qof uun ku yootoosanno laakiin hadda ma tilmaami karo mana ka hor dhacayo
okay waa sugaynaa waxaan insha allah idin rajaynaa mid khayr leh in ilaha idinka dhigo insha allah tacala okay imika waxaa ugudbinaa dhankaa iyo waqooyiga arrimaha federaalka weeyaan siyaasado adeeg jeraale isriixriixaya oo bilihii ugu dambeeyay sidii adiguna mar dhawaad ka sanqarisay madashii muqdisho hareeyey baa jira oo arrimaha waqooyi ka socda federaalka marka laga sheekeeyo guud ahaan wax soomaaliya loogu talagalay ama saameyn guuskule ayaa dadka u qaataan haddana technicaly qaabka uu shaqeeyo waxaad moodaa inuu ku egyahay deegaamadan loo yaqaano puntland dhinaca waqooyiga ama waxay somaliland la oran jiray berigii hore laisku oran jiray konfuratiska kala duwan baa ka jira maamul goboleedyaa kasoo ifbaxay maamulka khaatumo ayaa imika jira muddo afar sanadood oo deegaanada ka jira maamul kale oo isna waxaa jira dhowaan lagaga dhawaaqay walow qurba joog uu yahay oo waqooyi bari la yidhaahdo maamulkii somaliland oo isna aan arrinkiisu caddayn baa jira waa maxay siyaasadda jubbaland ee ku aadan deegaamadaas dadka qaar waxay ka sanqariyaan mararka qaar nin loogu talagalay federaalka koonfurta oo keliya waqooyigana system kale loogu talagalay oo sidaa lagu keeni doono qaar waxay leeyihiin baadaadoo iminka puntland buu maraya laakiin ilaa waqooyigana wuu maanshayn doonaa marka maxaad warbixin naga siin kartaa arrinta waa maxay se siyaasadiina ku aadani arrimaha federaalka iyo hakadka dhexda isku taaga
run ahaantii anagu haddaan nahay maamulka jubbaland waxaanu danaynaynaa horta wax kasta oo soomaali ku degayso oo xal lagu keenayo in ay maaragtay laysu tanaasulo laakiin wax badani waxay ka go-aan hadda go-aankooda iyo taladooda iyo maaragtay hirgelintooda most of them waxay isugu ururtay federaalka maamulada waxaa aada u taageera oo dhisa ama aqoonsi siiya majority waa dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah siyaasadda hadda uga degan ee aynu inagu media ka aragno ama ha ku saabsanaato maamulka khaatumo ama ha ku saabsanaato maamulada kale ee la magacaabay way caddahay inaysan wax dowra ku lahayn taana sababteeda waxaa maaragtay mas-uuliyaddaas ay dhakada ka saaran tahay dowladda federaalka ah laakiin annagu ka jubbaland ahaan waanu jecelnahay inaan cidna la caburin in qof kasta oo soomaaliya ama maamul kasta oo u qalma in uu maamul noqdo in uu xaqiisa helo waadna ogtihiin fagaaraha waa ka sheegay madaxweynaha iyaga jubbaland maxamed axmed islaan in badanna wuu ku celceshay laakiin arrintaas eedeeda iyo wanaageedaba waxaa saldhig u noqonaya dowladda federaalka ah wixii tale iyo door jubbaland ku lahaydna way ka dhiibatay haddii aada ogtihiin iyo haddii idinba ogeynba marka arrintaana intaasaan kaga baxaya okay haddaan sii guda galno iyada mudane wasiir waxa weeyaan dowladda federaalka way noognahay arrin madbudigeeda waa of course laakiin waxaa jira marka madalaha laga qaybgalayo dowladda federaalka dhulna waxay saartaa dadka siyaasadaha federaalka oo dorsa waxay yidhahdaan awood dheeraada ayay ku bishisaa sidii usoo shacsaari lahayd sida tusaale ahaan maamulka galmudug oo dadka qaar badan oo kamid ay aaminsan yihiin xataa inaan dastuuriyan ahayn maamul buuxiyey shuruudihii loogu talagalay maamul goboleedka sidoo kale waxaa iyaguna madasha yimaado weliba qeybli wax ka qaada maamul in lasoo dhiso iska daaya xataa shirkiisii aan weli laisugu iman oo la yidhaahdo hiiraan iyo shabeellada dhexe wa waa maxay sababta dowladda federaalka ay uga hortaagan yihiin dad shiray oo dhammaan qaybihii bulshada isku wada raacay oo maamul samaystay oo hoggaan samaystay oo aada muddo dhankii la eegaba inay dastuurkii buuxiyeen iyo waxyaaba federaalka loogu ballansanaa sida dadkaasi ay u arkaan oo dorosaa siyaasadaha caynkaasi khalad ma u aragtaan mise wax kale oo ay dadkaasi ogeyn baa jira oo ka socda dabadiisa
horta waxay u badan tahay wax kaloon dadka ogeyn inay jiraan waayo waa caddahay fikirkayga anigu markaan dhegeysto ka shaksi ahaan marka shuruud kasta oo la buuxiyo waxaa ka horeysa madaxweyne xasan sheekh sida uu u qaabilo hadda waad maqasheen riwaayad laga sameeyey shir nin hadlayo oo leh waxaan ahay puntland cabdulla caligaas baan ahay oo laleeyahay xaggeed ka taa ka timi mama maxaa tahay oo uu leeyahay madaxweyne soomaaliyeed baan ahay oo laleeyahay anagu madaxweyne soomaaliyan xasan sheekh un baan u naqaanaa xasan sheekhna already shirkii buu ku jiraa mid iska dhigayo axmed madoobe marka horta waxaad ogaataan soomaaliyay ama ha xumaato ama ha wanaagsanaato ama ha inoo daraato ama yaysan inoo daraan international communitygu wixii aan federaalku soo habayn ama aysan ka shaqayn iyadoo nin waliba arko in dhibaata ka jirto inaysan soconayn wayna fushay taasu marka taana waxaan fikriyan ka qabaa inay tahay arrin wixii maaragtay cawaaqib ahe ka yimaada ama dhib ah dowladda federaalku ay xambaarayso
aad baad umahadsan tahay si wanaagsanna waa ufahnay haddii aan gabagabadii qaybtan ku saabsan su-aalahan iyo jubbaland waxa weeye madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waa nin siyaasadda soomaalida muddana kusoo dhex jiray iminkana madaxweynaha jubbalana uu tegey deegaamo badan oo kala duwan oo tusaale ahaan waxaa ugu dambeysay hiiraan buu tegey oo arinteeda aada u cakirayd oo is-afgaran waa xagga dowladda iyo beesha caalamka iyo waxaba wuu tegey waa kasoo odayay xilligii fataxdu ka dhacana aad buu uga hadlay gaalkacaya wuu tegey siiba xilligeeda ugu adkeyd arrintii oo dagaalada ay ka socdeen xabad joojintii yani macalhayuu ka ahaa garawe wuu tegey mar maamulka puntland conflict uu dhex maray madaxweynaha iyo qaar kamid ah ciidamada oo kala gadooday xankaas ah waa maxay sababta hadii jeraale kasoo ka ridaa inuu tago deegaamada iminka aan isku waafaqnay in dulmi laga gelayo sida khaatumo oo kale maadaama markii horena ad ka sanqadhisay in puntland iyo jubbaland marka sida soomaalida loo xisaabiyo ay isku isir yihiin aynuna ognahay kuwaasna inay la isir yihiin waayo conflict siyaasadeed baa ka jira khilaaf baa dalaabiyey dagaalaa ka dhaca iska daa tegitaani xataa ma soo hadal qaadaan marnaba ka jubbaland marka waa arrintaas ma ku muuqata adiga
arrintaas dadku sa saa sida aad hadalka u dhigtay xoogaa waxbaa ka duwan annagu hordan nahay maamulka jubbaland waa soo hadal qaadnaa waxaa dhacday in hadda ka hor madaxweyne madaxweynaha khaatumo iyo ra-iisal wasaaraha iyo madaxweynaha puntland cabdiweli caligaas dhammaan ay maaragtay shir dhexdhexaadina uu isu keenay madaxweynaha jubbaland meesha ay ku dhamaatayna waa la garanayaa inaa isku dayay madaxweynuhu inuu dowr fiican ka qaato isuna keenay wada hadal siiyey runtii wax la taaban karaa kama aysan soo bixin laakiin jubbaland arrintaas waa isku dayday wayna ka hadashay waanuna jecelnahay inaanu maaragtay hadda naftigeeda wixii aanu qaban karno aanu ka qabano marka arrintaas waxaan umalaynayaa haddii idan ogeyna waa wuu tijaabiyey madaxweynuhu waxaana kaloo iyana meesha ku jirta oo aan la dafiri karin maamulka khaatumo marki uu galmudug tegayey ama uu hiiraan tegayey bays baa jiray lagu degayey waxa weeye talax lama tegi karayn basaanood lama tegi karayn marka facilityga noocaasihina meeshii wuu ka maqnaa marka arrintaasaa koosgaraysay laakiin wax maaragtay diidma ah ama maaragtay xasad ah oo jubbaland ay ka qabto in ay tagto meel kastoo soomaali dhib ka haysto oo ay xaliso oo weliba waa ku ammaanayaa uu nabadoon soomaaliyeed ka noqdo axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland dadkuna waa ogyahay annaguna waa garaynaa
aad baad umahadsantahay sacaadil wasiir dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo aalaba lagu waanqeeya siyaasadaha soomaaliya waxaa maantana sidaan horeba u sheegnay mufti nooga wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamul goboleedka jubbaland mudane jaamac fari waxaynu kusii sixaynaa gabagabadii barnaamijka mudane wasiir waxaan doonaya inaan dib usoo noqdo gudaha jubbaland waan doonaya dhowr su-aal inaan kaa weydiiyo waanu ognahay in indhawaale xilligan adigu muddo laga joogo sidaad sheegtayba afar bilood un wax ka yar ay dib u heshiisiin iyo nabad ay ka tifqaaday deegaamada jubbaland oo siyaasadihii kala horjeeday iyo siyaasiyiintii halkaa isku hayay iyo badiba lagu soo gabagabeeyey si nabada haddana yani nabarduleedo ayaa mararka qaar laga soo sheegaya tusaale ahaan waxa weeye korneylkii hore oo gacanta ku hayn jiray magaalada kismaayo ee bare hiiraale oo beri dhaweyd iyadana kenya iyo halkaa laleeyahay ciidan buu looga samaynaya aanan garanaynin lugta ay ku leeyihiin jubbaland inaan nooga warranto waa doonaynaa baraad waxaa jira nimankii afka duubnaa inay qabsadeen degmada ceelwaaq iyo deegaana ku dhow dadna ay ku laayeen walow markii dambe la sheegay habeennimadii inay ka baxeen waa sidee siyaasadahaas musturaadka iminka laga soo sheegaya baryahan dambe walow u jira heshiiskii ballaadnaaye caalamka o dhan loo sheegay
wallahi waxaa la yidhi xogmo waxaaji waa dilaa dhib weyne wuxuu ka taagan yahay mediaha soomaaliyeed oo siiba websaytadu ay iska qoraan wax fikirkooda ka yimi laakiin aan waaqac ku dhisnayn warkaas la sheegayo ee laleeyahay jenaraal bare hiiraale cornel bare hiiraale wuxuu tegay kenya la geeyey maxaan ku dhahdaa ciidamuu soo wadaa kolley arrintaasu wax kal iyo raadtoona le maaha waa arrin la taaban karo hadda jubbaland yaala ama aanu aragno cris nagu soo socda runtii ma jirto tan kala qabsashada de al-shabaab waa xoog adduunka ka jira oo la og yahay caqabad badanna soomaaliya ku ah way dhacaysaa inay meel qabsadaan si gaadma-an ay kusoo galaan lagana saaro de taana ummadda soomaaliyeed baan ku qabnaa la qabnaa oo waxa weye wax annaga noo gaara maaha dagaalkuna de yaryaraysi male oo maalina waa laga gacan sarreynaya maalina waad gacan sarreynaysaa taana intaasaan kaga baxaya
aad ayaad umahadsan tahay mudane wasiir waxa weeye dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii maanta oo marti noogu ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedka jubbaland intaana soo afmelin barnaamijka waa maxay fariinta aad baahinaysaa ayaad doonaysaa kumannaanka qof ee soomaalida ay ku dhegeysan doona maanta doonayso jaalaba siid aada soo koobaya inaad u gudbiso
waad mahadsan tahay farxaanow fariinta aan gudbinayaa soomaaliya ama dadka soomaaliyeed maanta meel kasta ay joogaan ama ay iga dhegeysanayaan waxaan ugu baaqi lahaa in ay qaataan siiba qurba joogtu door dhab ah oo ah in dhulkii lagu soo laabto dalkii la maalgashto arrinta qabiilka ee in hadhaysayna aynu ka gudubno waxaynu kaga gudbi karnaa iskaashi weliba dhinaca dhaqaalaha ah soomaaliya maanta waxaweye waxaa aada u liita noloshii dhaqaalaha ayaa waxay noqotay zero iyadoo marka aan jaaniskan maanta ka faa'iidaysanayo kolley inta aan ka ogahay jubbaland in ay tahay dhul virgin ah oo u baahan in la maalgashto waxaan jeclahay inaan sameeyo website kulan xidhiidh ah oo aan ku wargeliyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba wixii danaynaya jubbaland in ay nagala qayb qaataan horumarinta waddanka ama ha ahaato xagga beeraha ama ha ahaato xagga xoolaha ama ha ahaato xagga maaragtay kalluumaysiga si gooniyana aanu usoo dhaweyneyno waxaana jeclaan lahaa soomaaliya waxay noqotay timir xabaaltaal oo cid waliba qaadanayso jiilkan dhalinyarada ah ee adduunka wax kusoo bartay ee fahansan inaan qabiil lagu meel mari karin in ay nin waliba massajka uu xambaaro oo uu usoo gurmado dalkii kii ku dhashay somaliland kii ku dhashay puntland kii ku dhashay federaalka muqdisho in aynu inagu haddaynu nahay qurba joog dhibaatada ugu badan dalka innaga ka horina kaasi wuxuu ahaa wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamul goboleedka jubbaland mudane jamac fariid oo aan halkan wareysi kaga qaadanay halkaad nagala socoteenna waa madasha sigistii waxaa wareysiga idin qaaday aniga waa farxaan xanuur inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono haddii allah awoodo raallinka noqdo dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa inta ka horeysa sidaa iyo nabadgelyo